korkiisa aatee iminka waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bandhiga wareysiyada raadiyo muqdisho waxaa la diyaariyaa waryaheena shiine aad iyaad baad u mahadsan tahay maxamed muuse adigii faad cabdigeele bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada oo hadahan oo kale aad ka dhegaysaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda waa habeen ay khamiisii baxayso jimcana ay soo gelayso taariikhdu waxay ku beegan tahay soddonka bisha labayo tobnaad sannadka laba kun kooiyo labaatan barnaamijka bandhiga waraysyada waxaa caawa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ilaah yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed xuseen rooble oo xilalkii u kala wareejiyey wasiirada cusub ee wasaaradaha gaashaandhigga iyo cadaaladda oo iyagu wasaaradaha loo kala beddelay waxaa kaloo barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa maanta geligii dambe waxa ay soo gaareen magaalada muqdisho iyaga oo soo ajiibay ka qaybgalka shir uu horey u cilaamiyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed xuseen rooble haddaba barnaamijkan idinkugu soo gudbinayaa taliyaha ciidanka buliiska soomaaliyeed sarreeya gaas cabdi xasan maxamed xijaar waxa uu kulmiyey dhammaan saraakiisha ciidamada booliiska soomaaliya isaga oo faray in aysan wax luga ku yeelan karin siyaasadda soomaaliya mas-uuliyadda la saarana ay tahay ammaanka iyo u qidmaynta bulshada haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa khudbad dheer oo u jeediyey saraakiishii uu kulmiyey maxkamadda ciidanka qalabka sida maanta waxaa ka soo muuqday laba askari oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilka wiil iyo gabarh isla dhashay oo bishan horraanteedii iyaga oo mooto la socda xilli habeen ah lagu dilay iskooska dabka ee magaalada muqdisho warbixin dheer ayaan idinkaga diyaarinay qodobadaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa oo ay ka mid yihiin ku dhowaad labaatan ka mida maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab oo lagu dilay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waa mar kaliya barnaamijka bandhigga waraysyada waayaha mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leeyahay soo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada ee aad kala socotaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobka ugu horeeya waxa uu noqonayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed xuseen roobleh oo dhowaan same dhowaan soo saaray wareegto waxa uu markaa wasaaradihii ay ka shaqaynayeen oo u kala bedelay wasiirada gaashaandhigga iyo cadaaladda wasiirkii cadaaladda cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa waxa uu geeyey in uu ka shaqeeyo wasaaradda gaashaandhigga halka howshii wasaaradda cadaaladda ka socotana loo soo bedelay wasiirkii hore wasaaraddaas u soo maamulay oo wasaaradda gaashaandhigga dhowaan dhowaanahan wasiir ka ahaa haddaba ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu xilalka u kala wareejiyey wasiirada cusub ee wasaaradaha gaashaandhigga iyo cadaaladda markii ay dhacday xil wareejinta ra-iisul wasaaraha waxa uu labada wasiir uu faray inay xilkooda u gutaan si ka badan inta ay awoodaan wasiirka wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga bagga uu ku leeyahay facebooka ayuu soo dhigay inta karaankiisa ah inuu markaa uu ka soo bixi doono waajibka ka saaran wasaaradda difaaca soomaaliya oo uu muujiyey inay tahay wasaarad culeyskeeda leh howl aad u adagna ay taallo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa wareegtadiisa waxa uu ku tilmaamay sidii loo sii dardargelin lahaa howlaha ka socda labadan wasaaradood oo cadaaladda iyo gaashaandhigga ah iyadoo wasiiradaba durbadiiba ay bilaabeen sidii howshooda ay u qabsan lahaayeen waayahay arrimaha siyaasadda inta aanan ka bixin ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda maxamed xuseen rooble toddobaadkii aynu macsalaameynay magaalada baydhabo maruu joogay een, waxa uu markaa een, sheegay een, in uu een, isku ballaminayo dhammaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada een, inay isugu yimaadaan magaalada muqdisho inkastoo la dhaafay een, wakhtigii uu qabtay oo ahayd toddobiyo labaatanka een, bishan een, haddana een, waxaa jiray in madaxweynayaasha ay soo ajiibeen een, magaalada muqdishona ay yimideen haddaba shalay magaalada muqdi magaalada muqdisho waxaa een, soo gaaray een, madaxweynayaasha een, hirshabeelle iyo galmudug een, waxaa jiray een, in- in maanta gelinkii dambe iyona maanta ay muqdisho ay soo gaareen een, madaxweyne- madaxweynayaasha puntland iyo een, jubbaland iyadoo si heer sare ah een, loogu soo dhoweeyey garoonka caalamiga ah ee magaalada muqdisho oo madax iyo saraakiil ciidan iyo bulshada qeybaheeda kala duwanba ay soo dhoweeyeen sidaa waxay ku noqonayaan ilaa iyo saddex madaxweyne oo maamul goboleedyada ka mid ah inay joogaan magaalada muqdisho weli waxaa magaalada aanan soo gaarin madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis maxamed xasan een, laftagareen Een, waxayna noqonaysaa een, in was- madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhuba magaalada muqdisho ay ku qaataan een, kulan ay uga hadlayaan dardargelinta een, doorashada een, si ugu dambeyntii een, dowlad loo wada dhan yahay een, dalka ay uga hana qaado waayahay arrimaha doorashooyinka inta aanan ka bixin waxaa shala jirtay in saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed een, intooda ugu sarreysa een, uu la hadlay taliyaha ciidanka een, xoogga dalka soomaaliyeed isaga oo markaasi sh- uf- isaga oo markaa sheegay hoosha ugu weyn ay bulshada ay kaga baahan tahay inay tahay een, sidii loo dabarjari lahaa een, cadowga nabadda iyo dowladnimada dalka u diidan oo ula jeeday maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab isaga oo ti- sheegay in tillaabo laga qaadi doono sargaalkii lagu arko een, isaga oo faraha kula jira ama ku milma een, siyaasadda dalka haddaba tillaabo midaa la mid ah waxaa maanta qaatay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeye gaas cabdi xasan maxamed xijaar een, wuxuu kulmiyey dhammaan saraakiisha een, ciidanka booliiska soomaaliyeed isaga oo u jeediyey een, khudbad aan wax badan ka bedelnayn khudbaddii uu een, taliyaha ciidanka militariga u jeediyey saraakiisha ciidamada militariga waxaa khudbadiisa ugu muhiimsaneyd een, taliyaha ciidamada in markaa uu faray ciidanka booliiska inay bulshada ay u khidmeeyaan ammaankoodana ay ilaaliyaan isaga oo xusay een, kumilanka siyaasadda marnaba inaan looga fadhin saraakiisha ciidamada
taliya xigeenka koowaad ee ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha hoggaanka tababarada taliyaha hoggaanka canshuuraha taliyaha hoggaanka c i d taliyaha hoggaanka taraafiko taliyaha hoggaanka eh, xiri- diinta iyo arrimaha eh, akhlaaqda taliyaha hoggaanka arrimaha bulshada taliyaha hoggaanka isgaarsiinta iyo dhammaan inta kale aanan halkan ku koobi karin ee tirada badan iyo taliyaha qaybta guud taliyayaasha afarta qaybood ee muqdisho dhammaan taliyayaasha saldhigyada daraawiishta birmadka waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tirada saraakiisha buliiska ee hogaamisa dalka ayaad ka kooban tihiin qaarkan magacooda sheegay iyo inta kale aanan sheeginna waa inta halka fadhida oo kale maxaa yidhi haddaan israaha wada sheeg wakhti badan baa nagaga lumaayo waxaa saaka isugu kin yeeray ka sokow arrimaha aannu maalin walba qabanno oo la yidhaaho daily routine oo ah mukhaadaraadka la dirirkiisa oo ah budhcadka dadka dhacaysa la dirirkooda oo ah ka warqabka amniga guuda dalka waxaan gaar ahaan idinsugu kinyaaray saaka waxa weeye in ciidanka booliiska soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ee idinku aad hogaaminaysaan in marxaladda dalka la maraayo ay noqdaan dad nadiifa ay nadiif ka noqdaan siyaasadda ay nadiif ka noqdaan shaqadooda waxaan ahayn oo mucayan ah oo la yaqaano taasoo horeba loogu yaqaanay sida hadda janaal bariis sheegay ciidanka booliiska soomaaliya mas-uuliyaddeenna koowaad waxa weeye inaannu ilaalinno amniga iyo nafta iyo maalka shacabka soomaaliyeed waxaa mas-uuliyaddeenna ka mid ah inaannu shacabka soomaaliyeed u gargaarno waxaa mas-uuliyaddeenna ka mid ah inaannu fulinno rabitaanka shacabka soomaaliyeed iyo waxay xaq u leeyihiin waxaa mas-uuliyaddeenna ka mid ah inaannu dhowrno oo aannu u gargaarno odayga iyo wiilka yaree waddada maraaya iyo wiilka bajaajlaheed ee muxuaha mootada ku shaqaysanaya iyo habraha yaanyada gadanaya inay dalkan nabad ku noolaadaan nabadna ay ku maraan mas-uuliyaddeenna koowaad wey markaa marka dalku marxaladdan oo kale maraayo waxaan rabaa inaan idinku adkeeyo inaannu ku ekaanno amniga guud ee dalka taasi waa amniga guud ee nala ka rabo awalna aan u taagnayn haddana aan idin xasuusinayo waxaa intaa ii dheer waxaan mas-uul ka nahay oo ciidamada amniga ee kale ee intaa nala leh aan haddaan ka soo sheekeeyey waxa weeye doorashooyinka doorashooyinka ka dhacaya dhammaan dowlad goboleedyada iyo magaaladan muqdisho ilaa koob iyo toban iyo labiyo toban haddaba xusuusta midkood weeye oo lokeeshin mas-uuliyadda naga saaran inaannu amnigooda ilaalinno sidii intii hadda dhammaatayba idinkoo ku mahadsan aad amnigooda u ilaaliseen waxaannu mas-uul ka nahay musharaxiinta waxaannu mas-uul ka nahay ergooyinka wax dooranaya waxaannu mas-uul ka nahay shaqaalaha iyo dadka loo idmaday inay doorashada daadihiyaan waxaannu mas-uul ka nahay qalabka meesha yaalla ee la keenay ee loo isticmaalaya doorashada mas-uuliyaddaasoo dhan ciidanka booliiska ayay waxay u tahay gaar waxaan rabnaa annaku doorashada hagiddeeda iyo daadijinteeda annaka ma annaku waa amni waxaa laga rabaa saraakiisha ee hor fadhida inay ciidanka ay mas-uulka ka yihiin ee ay xukumaan ee dowlad goboleedyada iyo muxuu aha magaalada caasimadda ah ee muqdisho inay qayb libaax ka qaataan in amniga la ilaaliyo doorashooyinka inaan ciidanka booliiska soomaaliyeed uusan siyaasadda ku milmin ee uu faraha iyo meelsha lagu hayo uusan iyagu shaqal ku lahayn siyaasad ee loo idmaday inay ka shaqeeyaan amniga qaranka keliya aad baan idinkaga mahad celinayaa intii hadda muxuu ahaa lasoo maray oo aan wax dhibaato oo amni darro ah weli aan laga soo sheegin inta yaree noo dhimanna inaannu muxuu ahaa sidaa ku dhammaysanno oo annaka oo nadiifa sidii lagu yaqaanay ciidanka booliiska soomaaliyeed aannu ku dhammaysanno amni waxaan shacabka soomaaliyeed ka codsanaynaa lana socodsiinaynaa ciidamada booliisku inay diyaar u yihiin inay shacabka dareenkooda ku shaqeeyaan inay gacan siiyaan inay muxuu ahaa dhib kasta oo jira habeen maalin subax ay u soo jeedaan inaannu annagu ku shaqayno waa og tihiin habeenkii ilaa waagu ka baryo boliis baa shaqeeya waagu markuu baryo ilaa qoraxdu ka soo baxdo boliis baa shaqeeya waa og tihiin meeshay marayaan hadda daraagigii iyo dhibaatadii aannu hoggaanka u abuurnay ka hortagga dhibaatooyinka noocan oo kale ah hoggaankaannu u abuurnay oo aan aad iyo aad uga mahad celinayo qaybta guud iyo hoggaanka oo iskaashaday tallaabooyinka ilaa hadda qaadeen ee ay ka soo qabqabteen ee meediyaha la keenay ee ummadda soomaaliya oo dhan ay og tahay ciidanka booliisku waa gaamure toddobaatan iyo siddeed sanuu jiraa ma aha ciidan hadeer wax loo sheegayo waa ciidan ku soo shaqeeyey lasoo tijaabiyey haddana og meesha u socdo iyo itijaaha uu leeyahay
waa tahay wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeye gaas cabdi xasan maxamed oo xijaar la yidhaahdo Eh, wuxuuna la hadlayay een, saraakiil fara badan oo ka mid ah een, ciidanka booliiska soomaaliyeed isaga muhiimadda uu ka lahaa khudbadan waxa ay ahayd in saraakiisha iyo ciidamaduba aysan ku dhex milmin een, siyaasadda dalka ka jirta hase ahaatee howsha la faray ay tahay u qidmaynta bulshada iyo inay amniga wadanka ay qeyb lixaad la ay ka qaataan iyo soo qabashada maleeshiyada dhagarta badan ee al-shabaab isagoo dhinaca kale soo qaaday maleeshiyada al-shabaab dhibka la mida inay tahay een, waxyaabaha muqaadaraadka ah oo muddooyinkii dambe ciidanka booliiska soomaaliyeed ay markaa la dagaalamayeen uu sheegay waaxda markaas ay u sameeyeen inay howl badan qabatay
waa tahay barnaamijka bandhiga waraysiyada ayaad weli la socotaan halkaasoo idinka soo gaarayana waa raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya maleeshiyaad ka tirsan argagaxisada al-shabaab ayaa isku dayay saaka aroor hore inay weerar gaadmo ah ay kusoo qaadaan een, degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe een, si markaa ay uga jiraan nabadda een, dadka degmadaasi ku nool hase yeeshee waxaa ka hortegay een, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo fariisimo dhowr ah een, ku leh een, degmada balcad si ay wax uga qabtaan ama ay uga hortagaan horarka maleeshiyada een, al-shabaab haddaba saraakiishu waxay noo sheegeen in ka badan een to- i- i- een ku dhowaad labaatan ka mida maleeshiyada al-shabaab ee weerarka soo qaaday in halkaa lagu dilay een meydad iyo dhaawacyo badanna sidoo kale een maleeshiyadu een inay qaateen haddaba waxaan arrimaha wax ka weydiin doonaa taliyaha een guutada saddexaad ee ciidanka een xoogga dalka soomaaliyeed abshir maxamuud een taliya bal soo dhowow waxaad si kooban noola wadaagtaa bal ee, dagaalkii dhacay iyo inta aan ka ognahay khasaaro bismillahi raxmaan raxiim Eh, dagaalka balcad ka dhacay wuxuu ahay eh, dagaal ay soo qaadeen qolada mataqaanaa khawaariijta waana waxyaabihii lagu yiqiinay oo dadka markay seexdaan ee argagax ku ridaayeen wax ka badan ma jirin maxaa khasaaro ah oo ka dhasho oo aad nala wadaagi kartaa Eh, lasa dagaal haddoo dhaco khasaaro waa dhace oo mataqaanaa sheegan dagaalkiisa badan waa si dhulkiisa badan waa khasaaro Eh, qolooyinkaasna waxay sameeyeen meelihii difaacmidka lo ciidanka mataqaanaa amniga sugaayey ay ay joogeen ayaa xabado kusoo tuurtuureen iyo mataqaanaa wixii markaas ay mataqaanaa een, soo soo riri soo riri jireen waana loo jawaabay waana laga raacdiyey waana mataqaanaa sheeg ciidankina waa dabagaleen welina mataqaanaa isheeg een, howlgalkii waa socayaa oo mataqaanaa isheeg ilaa meelihii kasoo diileen beerihii iyo dhulkii kasoo wada baxeena mataqaanaa hadda ciidankaa jira wa.
waay waxaa la leeyahay maleeshiyada al-shabaab een khasaaro xoog leh ayaa ka soo gaaray ee, dagaalka ay degmada balcad ay ku soo qaadeen maxaad noo sheegi kartaa wallahi waa dhimasho iyo dhaawac ba mataqaanaa intaas waa mataqaanaa oo soo gaaray oo mataqaanaa ay sheegeen waxyaabihii ay- ay kasoo doonteen degmada balcad oo mataqaanaa oo ka heleen ciidan diyaarsan een, difaacooda joogo hawshooda qaran ku jiro ayay soo weerareen khasaaro baanan loo geystay waana aamini doona mataqaanaa ii sheegeen iyo hadda ii sheegeen ayaka een, een, balcad ay kusoo degdegayaan waay waxaana soo gaartay ee, ilaa iyo sagaal ka mida maleeshiyada al-shabaab ee weerar ku soo qaaday balcad een, inay dagaalka ay ku dhinteen ma tira intaa ka badan baa jirta oo nalo- noo sheegi karto wallahi dagaalka dhowr wajaho ahay difaacmanka meel kastoo mataqaana ay soo weerareen difaac kastana mataqaana ay sheegeen wuxuu u sameeyahayay falcelin Een, dhimashadana mataqaana waxaa een, jirto in meel kasta ay ku dhiman ku dhinteen meel kastana ku dhaawacmeen tira koob maxaadna sii Marka kartaa waa dad- taliya waa dad mataqaana iska adiga iska argagixisa haddii dhintaan haddii dhaawacmo mataqaana ay sheegeen een, kala ogeen waayba wax oo mataqaana ay sheeg waana waana dabeecadooda taas waay laakiin Marka tirada hadda haddana haddana- haddana mataqaana aan kula hadlaayo mataqaana balcad waa nabad Mhm.
Een, laakiin wax- waxaa wax kala duwan.
rabnaa waa sax balcad inay nabad tahay waana soo gaartay laakiin tirada rasmiga ah intaad aragteen dhimashada anaga dhimashada aragnay ilaa toban iyo mataqaanaa toban iyo ka badan oo aragnay oo mataqaanaa dhaawac oo la qaaday oo mataqaanaa dhimasho camal oo mataqaanaa gaawaari ay ku jiideen iyo ay qaar ay waxay jiideen marka waa wax adig mataqaanaa dhimashadooda mataqaanaa wax kuwaas wax la xisaabi karo maahanba oo mataqaanaa habeen daanay way dad mataqaanaa rabaan inay dad een, shacab ururda korkooda dagaal ku galaan waay waay hadda meelaha uu ee howlgalladu ay ka socdaan ayagaa la baaxsanayaa waxaana loo baaxsanaa meelihii ka yimideen iyo meelihii kasoo baxeen iyo meelihii mataqaanaa aan ku tageyn intaasaa ciidamo jiraan waay ma jiray een, ah, qorshe markaa ama ogaansho inay weerar soo yihiin maleeshiyadu ma waa aad iyo aad waa laga sii jugnaaday waana la ogaayey ciidankana mataqaanaa ii sheeg waa waxay leeyihiin sirdoon waxay leeyihiin mataqaanaa information information inay helaan iyadoo la diyaarsan yahay oo markaas ii sheeg een- een cadowga mataqaanaa diyaar loo yahay ayay yimideen khasaarayna kala kulmeen meesha hadday yimideen waa deegaanada hadda ay howlgalladu ka socdaan waa kuwee maama deegaanada waxay kala ka socdaan waa adiga deegaanada ku xeerraay balcad ku xeerraay oo een, laga samaynayo meelihii ay lasle- laisleeyahay oo ku dhuumo karaan sida mataqaanaa sheegi jiro meelaha beera beeraha iyo meelaha kelida areas oo dhan baaritaan fiicanaa lagu wadaa waay M- muxuu yahay een, qorshaha een, idiin xiga maadaama ay soo laabatay in dhowr jeer een, maleeshiyadu ee, al-shabaab ay weerar kusoo qaadeen balcad horta balcad waxay kamid tahay meelaha mataqaanaa ii sheeg ee, magaalada mataqaanaa ii sheeg magaalooyinka oo al-shabaabka ma- markii allaale markii ay imaadaan kutaana inay soo weeraraan meel kasta intay aadaan argagixisan ku furaan meelihii argagixisan ku furaan inay kamid noqotay mar hadda meel hadda oo intay soo weeraraan qabsan karaan amba awoodda ku joogi karaan ama ahan waa wax argagixisa marka balcad mataqaanaa waxaas waa taqaanaa inay yihiin waxaas ka argagixisaa oo awood mataqaanaa ii sheeg een, ku imaan karayna ahayn waa waa muhiim ciidanka kalsooni fiican isku qabaan yahay Wa- waa tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay wuxuu ahaa taliyaha guutada saddexaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed een, abshir een, maxamuud oo qadka telefoonka magaalada een, balcad ee gobolka shabeellaha dhexe een, iigu waramayay barnaamijka bandhiga waraysyada ayaad weli la soconaysaane ee laba dhalinyaro ah oo wiil iyo gabar isla dhashay ahaa mootona saarnaa xilli habeen ah bishan horaanteedii ayaa lagu dilay iyagoo mootadii la socda een, isgoyska dabka ee magaalada muqdisho markhaatiyaal ayaa maxkamadda ciidamada ee la horgeeyey markhaatiyaashaas waxaa ka mid ahaa ee, darawalkii mootada ee, wiilkii gabadha isla dhashay ee, lagu dilay Ee, waxaa maxkamadda sidoo kale kasoo muuqday laba askari oo lagu eedeynayo inay dilka ee, labadaasi muwaadin ay ka dambeeyeen haddaba halka maxkamadeyntu ay ka dhaceysay ee, cabdiqaadir ciise ayaa jooga oo warbixintaa kasoo diyaariyay dabla xoogga dalka cabdi waayeel macalin aadan keeni diid iyo dabla xoogga dalka dayax nuur cabdi aadan ayaa loo haystaa dilka allaah u naxariistee zakariya iyo sawda maxamuud xuseen oo wada dhashay dilkaasi oo ka dhacay isgoyska dabka fiidnimadii khamiista labadii bishan haddaba aan idinla wadaaga ka hor weydiimaha iyo jawaabaha maragyada ee xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida hor keeneen garsoorayaasha muuqaal ee duubtay kaamirada qarsoon ee ciidamada amniga c c t v allaha u naxariistay zakariya ayaa telefoonkiisa gaarka ku duubaya muuqaalka qof jidbaysan oo taageeranimada biyo dhigatay ee snabjat laakiin daqiiqada kadib wax walba way isbedeleen taxadar la-aanta cabdi waayeel ee ka dhalatay kale eryidda dadka darteed isagoo isticmaalayo awoodda ay dowladnimadu u siisay inuu u adeego baldaawo sida ka fiirsasha la-aanta leh ee sabab ugu noqday ilinta walaalo iyo waalid mar qura waayey wiil iyo gabar gaaray xilliga ay waxtari lahaayeen naftooda waalidkoodii inta kale ma aha keliya in tallaabadiisii xumeed ay ku dhammaatay dilka zakariya iyo sawda waxauu sidoo kale filatuur iyo rasaas weli ku dudayaa dad lugeynayo iyo gaadiidka kale sida bajaajta xeerlaaliye maxamed cabdulaahi khaliif ayaa la wadaagay maxkamadda ficilada isxigxigay ee ka baxsan habdhaqanka askariga ee ku xusan xeerarkii loo jideeyey ee asoo yaqaano qaabkii loo isticmaalo hubka asigoo yaqaano dishibliinkii ciidanka isagoo yaqaano in goobta ay tahay goob dadweyne goob shacab aan loogu talgalin in xabad laga rido ayuu wuxuu isticmaalay xabaddii koowaad oo ay ku dhacday labada marxuum oo aysan filaynin inuu dili doono sidoo kale xabaddii labaad ayuu haddana dhankan kale uridaya weli taagtaaga ayuu ku jiraa wadihii bajaajta oo aan war u haynin waxa dhacaya xilligaasi ayay maxkamadda wax ka weydiisay habeenkaasi ogaalkiisa
degmada waa beriga ka imaanay een, waxaa u soconay maqaayada lahaa laag and sheer meesha wa- waxaan oo qofsaday jaamira galnay ma fahamte marka annagoo jaamkii ku jirno een, dhagaxa meesha yaalo ag- agaarihiisa a- a- iskula sineen ma fahamte marka xabadaa dhaceen marka een, xa- xa- xabadihii markay dhaceen dadkii aan aawaday aa- waxaa dareemay eh, gadaasheeda inanka yid nash nash markaas mootadii waxay leedahay had dhexa ka fiiriyey wiilkiyaa waayey gabadhiina saasay u dhacday ma fahamte marka marka saasay u dhacday een, dab- een, is- is- is markaasaa aa- waa qeyliyey kabacdi mo- mootadii bau- een, wiil iga horeeyey aa waxay sheegeen in mootada aan aawada dhaawac
saas darteed aa moogtaa waa la ii fur waddada waa la cararay waxaa een, isbitaal ku yaala xaaji baasto askari la socday labada eedeysanay iyo mid taraafika ah ayaa ka mid ahaa dadka ku xusan liiska maragada ee maxkamadda hor keeneen xafiiska xeerlaarinta ciidamada qalabka sida dable axmed maxamed cabdiraxmaan oo u jawaabaya dhinacyada dacwadda ayaa shaki badani ka muujiyey mid ka mid a xabadihii ay rideen saaxiibadiisa shaqada kala dhexaysay xabadda kolley horta xabadda kolley horta aniga horta uma jeedin laakiin waxoogaa adii shaka i gelisanay daacad nafteeda ahaan c i d da qaybteeda shaybaarka cilmiyeysan ee forensic lab ayaa iyana ka jawaabaysa haddii ay ka dhaceen xabado qoryaha eedeysanayaasha ay leeyihiin iyo sumadda akhrinta iyo sugakaanshiyaha qoriga iyo fooqyadii la helay leebka iyo iyo bahalkaas eh, soo tuuraya ejectorkii la yidhaahdo iyo extractor bahal la yidhaahdo iyo calaamad kale oo oo kan la yidhaahdo boltiface-ka waxyaabahaas oo dhan calaamaday ku sameynayeen calaamadahaas marka yacni uu qoriga ku sameeyey iyo calaamadihii kuwii crime siinka laga keenay calaamadaha ku yaalla waa la isu fiirinayaa isbarbardhigaa lagu sameynayaa haddii marka sidaasaa marka eh, waxaan ku helaynaa caddaynta oo buuxda in maaragtay xabaduhu qorigan ka dhaceen gaashaanla muumin xuseen cabdulaahi xeerlaali ku-xigeenka ciidamada qalabka sida ayaa weydiistay maxkamadda in loo ciqaabo cabdi waayeel macalaaanay kenidiid dilku uu geystay halka dayax nuur cabdi aadanna lagu xukumo ciqaab u dhigantaan shaxwadda marista iyo nabadgelyada guud ee uu qalqalgeliyey waxaan maxkamadda horkeenna caddaymo buuxa oo dhammaystiran oo caddaynaya qodobka afar boqol soddon iyo afar ee kuwaasoo sugaya dhammaan in uu mas-uul ka yahay ee dilka labada marxuum si bareerana u dilay una isticmaalay xabad isagoo maraya malaayiin shacaba dhex- dhexdooda uu xabaddaa isticmaalay waxaan codsanaynaa maxkamaddu in ay eedaysane cabdiwaayeel ku xukunto yacni ciqaabta uu mudan yahay oo ah dil si ay ugu tusaale qaataan askarta kale ee la- mataqaanaa suuragal ay tahay inay shacabka dhexdiisa ku isticmaalaan xabad halka eedaysanaha labaadna aan codsanayno eeddaan u soo jeedinay ee mataqaanaa ah xeerka nabadgelyada guud inay maxkamadda ku ciqaabtaan codsanayna isagana abuukaato warsame ayaa isagana u arka muwakiiliinta uu difaacayo inay gudanayeen waajibaad qaran oo ahaa kala fududeynta isu socodka dadweynaha balse abuukaato ismaaciil xalana waxa uu qabaabay in gebi ahaanba xorriyadooda la siiya labada eedaysane marka taas waxaa caddaynaysaa qodobka hadda lagu eeday oo heerlaalinta ku soo gebgebaysay in aan qabanaynaba sababtoo ah dadweyne dadweynaha ayaa shaqo u hayeen shaqadii mishaar ku qaadanayeen ma mid kale dheeri ka ah ayaa waxaa eh, u gudanayeen si ixsaan ah eh, oo tabaruc ah culayska caddaynta ee xaqiiqda gaarka ah wuxuu saaran yahay dhinaca doonaayo in jiritaanka dembiga laga rumaysto maxkamadda inay ka rumaysato xafiiskuu saaran yahay jiritaanka dembiga in la rumaysto see lagu rumaysanaa si kaliir ah oo bannaanka yaan maadaama aysan dhicin maxkamadda waxaan ka codsanaynaa in eedaysanayaasha xoriyaddoodii la siiyo fadhiga waxaa goobjoog u ahaa daneeyayaasha kiiskan ee dhinacyada dacwadda sida eedeysanayaasha iyo dhibanayaasha waxaa sidoo kale halkan jooga cutubyo ka tirsan goorgoor oo iyana looga dhigayay tusaale kuwa iyaga ka tirsanaa qaladkii ay galeen haddii mid lamid ay la yimaadaana loo ciqaabi doono gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda oo saacado badani qaatay dhegaysiga garmaqalka dhanka ka ah eedaysanayaal cabdiwaayeel macalin aadan cilmi iyo dayax nuur cabdi aadan intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go-aan ka soo saarayso fadhigu waa noo xiran yahay
nuur shuute xasan cali nuur shuute ayuu ahaa taliyaha ee waa gudoomiyaha maxkamadda een, ah, darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya oo soo xiray een, fadhiga maxkamadda maxkamadda sidaan hore idinkugu sheegay waxaa kasoo muuqday een, laba askari oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen een, dil loogu geystay een, wadada dabka ee magaalada muqdisho een, wiil iyo gabar isla dhashay bishaan horaanteedii Een, sidoo kale markhaatiyaal ayaa maxkamadda iyana kasoo muuqday oo wadihii mootobajaajka uu ka mid yahay waxaan isla soo gaarnay qeybihii ugu dambeeyay barnaamijkan waayahay waxaan ugu dambaysiinayaa dhinacay baydhabo haddii aan aado golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya maanta kulan ayay baydhabo ku yeesheen waxaa kulanka shir guddoominayey ee madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis maxamed lafta gareen qodobada laisla soo qaaday waxaa ka mid ahaa ammaanka doorashooyinka iyo sidoo kale een, sidii si wada jir ah golaha wasiiradu ay u wada shaqeyn lahaayeen shirku markii uu soo dhammaado ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta koonfur galbeed ayaa warbaahinta la hadlay
الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جيكو تاريخ دقت صدون باللي تميل لمات لما ذكر لباتي كودا ما يبقى بصومي شركي جولا وزير ذا أشرك دومياي مدحوينها دولة قبلات كونفور قلبات مدن عبد العزيز حسن محمد لفت جلان شركاس يميلنكو هذا لي دور أرموت أو أنكو هري أمنيجا يو شرعيجا بيو أو ميل رايس عديار دي وزارة بيها إتمرتا anku horeyntii amniga guud ahaan koonfur galbeed yamay baa ku warbixiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga uswanin sheegay intii amniga koonfur galbeed isbuucan hadda laha dhaafay eed an wanaagsanaayay
waayahay ee, warka wasiirka warfaafinta koonfur galbeed idiima sii dhammaystiri karno wakhtigii barnaamijka bandhiga ayaa inaga dhacay barnaamijkii bandhiga waraysiyadana waa iga intaa waxaa caawa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirasaaq maxamed waa farsamadii fadigele